hay-adda naafada qaranka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda qatar jaarati ayaa gaadiidka ay qaataan dadka naafada ah ee loo yaqaano wiiljarka ku wareejisay ku dhowaad boqol qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada muqdisho munaasabadda lagu wareejinayey deeqdan ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo mas-uuliyo ka tirsan ururka naafada magaalada muqdisho maxamed cabdul jaamac guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka soomaaliya ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo dadka loo qeybiyey inaan meeshaan ku qaybinayno jaamacadda gahayr ee degmada xamarjajab boqol wiiljeer oo cusub oo loogu deeqay dadka naafada ah ee soomaaliyeed qalabkan waxaa ku deeqay hay-adda qatar jarity ee dowladda qatar oo aan uga mahad celinayno taageerada joogtada ah ee ay siiyaan dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dadka naafada ah waxaan u malaynayaa waa markii saddexaad mise markii afraad oo aan qaybinno qalab wiljerisa iyo qalabo kale oo muhiim u ah dadka naafada ah oo ay ku deeqday hay-adda qatar jarity runtii sharaf weyn ayay noo tahay iyo fursad inaan maantana boqol qof oo kale aan gaarsiinno qalabkan haddii allaydmana waan sii wadi doonaa hay-adda naafadu waxay u taagan tahay inay kor u qaaddo awoodda dadka naafada ah markii qof naafa ah oo wiljeer u baahan oo dhulka fadhiya wiljeer la siiyo taa macnaheedu ma aha wiljeer baa la siiyey waxaa weeye awood baa loo yeelay waa la waa la xoogeeyey qofkaas waxaa loo sameeyey tabar baa loo yeelay uu ku dhaqaaqo oo iskuulka ku tago oo ku shaqaysto oo uu danihiisa ku qabsado oo uu ku soo adeegto macnaha qof awood aan lahayn baa awood loo yeelay runtii waa horumar aad u weyn dibad barre maxamuud oo ka tirsan ururka naafada magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah dadka naafada ah ayaa ka mahad celiyey deeqda wakiilo oo dhowr ruuxa oo degmooyinka ka socda oo sida gubadley degmooyinka kala bedelan maalinka waxaa inta u joognaa maanta degmada xamarjajab gaar ahaan iskoolka gahayr dad oo maarata naafa ah oo waljarro loogu qaybiyey ay soo gaarsiiday hay-adda qadar jaarigtii iyo hay-adda naafada qaranka si wada jira ay soo gaarsiiyeen aan uga mahad celinayna annagana waxaan nahay dadkii degmooyinka wakiilka ka ahay oo ka soo xulay degmooyinka labaatanka degmaa laga soo xulay ilaa barakacyaasha marka waxaan rabnaa inay ku daydaan hay-adaha kalena sidaan oo kale inay wax alla wixii karoonkooda ay soo gaarsiiyen waxaan umaanay waljarka meeshan oo dadka ummadda soomaaliyeed oo caawiya u baahan in la siiyo wiiljar marka ugu horeysa waxaa u mahad celinaynaa alla marka kalena waxaa u mahad celinaynaa dadkii oo ilaahay maxay toon ummadda u baxo ilaahay ugu soo gargaaro maxay toon qeybiya sida guddoomiyaha oo kale guddoomiyaha naafad hay-adda fagad way ku mahadsan yihiin dad badana u baahnaayeen aad iyo aadaa loogu baahnaay deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi badan ay u qabeen dadka loo qeybiya ee qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo dhib ku qabay inay tagaan goobaha ay rabaan